bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu hamiin fayda dhugunsadayaal ah ka dhowaada qodobada warkan hamiinimo ee idaacadda warsan sinhayta musharax madawiine dalka eena madawiinaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo waraysigan ka horeysay idaacadda warsan wayfan usug uga hadalaya arrimo badan oo hamishay siyaasadeed iyo kumidata kusimaga madawiinaha dowlada koonfur galbeed iyo xafiisyayka qaabil wafdi ku dareer dowlada sweden weybanayo kuwada hadaleena arrimo badan ayuu ku midayeen amniga ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed eenaso jawaybayo ku hadaleena marxalado wiin ay ka shaqeeyaan waryaalka soomaaliyeed wasiirka shaqadii shaqaalo ee maamulka koonfur galbeed iyo sheeg inta shaqo abuurisii oon sameeyi doonaan dhalinyarada koonfur galbeed oo shaqalaanta haysata waybaa kordhahaya ubaadka iyo muujihayaan dhalinyarada ka shaqeeyasa bajaajyada ama mootada sidalugaadleyda ee ku howlgalaasa magaalada baydhaba baaburleyda ku howlgalaayeen jidadka shabeellada hooseye geeg waybayoomi laysku dhigeenaa banaanbaxya xildhibaanada manka kore ee baarlamaanka soomaaliya la sheegay intiyoon heli doonaa xaqsho sideeda bilood een ka horeysa sanadkan labada kun tomiyo todobada bulshada ka nool magaalada baydhabo iyo weybayo hadhawaayana sanadka cusub ee labada kun tomiyo todobada ogeekaya ku haytay akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaal hamiinimadan idaacadda warsan sinhaytoy baa ku mid ahaa kenya iyo weybaya ciidamo cusub jeetay xuduudiya la wadaagasa dalka soomaaliya ku dhawaad soddon qof ayuu ka dhamada weerar ku dhiib baarlaka baashalay oo ka yaala magaalada istaanbul ee dalka turkiga iyo weliba golo ammaanka iyo weybayo ansixiyahayana heliiska suuriya
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsadayaal hamiin fayla hamiinamo ah haddee uu siniignaha gala hayda taarigdan iyo ka eedanta kowda bilo koowaad sanadka labada kun tum iyo todobada waxaana soo bahayeen qodobadii warkan oo koobanaan haddana ka dhawaada yoogii oo fisanga musharax madawiine dalkeena madawiinaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan iyo waraysigii ka horeysay idaacadda warsan weyba oo isugu ka hadalay arrimo badan oo hamishay siyaasadeed iyo kumidata
wadamada caalamka oo dhan yoangnagati sanad cusub dabaaldegyo inisanbalyayow iyo lasdhaafsadahaya baro bulshada iyo wararka iska dhaafsadayaan weybayo iyo namiilo sanadkan cusub labada kun tum iyo todobada layska xasuustaha intii wanaagshay ilaahay dadka i dalka waafajee madaxda caalamka iyo hambalyo darahayaan dhinaga soomaaliya madaxda dowladda waqtisho dhammaadi iyo madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya ku jiraan iyo hiigsadahayan inti sanadkan cusub xaalada dalka haddii ahaada lahaytay horumarka walwiin ku bedelayaan weliba soomaaliya sanadkan way baan dhalada doontay dowlad cusub oo soomaaliyeeda idaacadda warsanka siyaabooyin shalduban unku hadali taariikhdii sanadkii bahi labada kun tum ilitii na dhaafi ikan cusub ee geeka bilowka ee musharax madawiine dalka eena madawiinaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo nagadi mas-uulkiin ka horeeyay oo sanadkan cusub waraysi gaaraysa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo usoon hambaliyay ummada soomaaliyeeda
ummada reer koonfur galbeed iyo dhammaan soomaaliya meel kastaiyo roogda weliba le hambaliyo hambaliyo hambaliyo sanadkan ilaahay sanad kheyr gabo ninka waala ummada soomaaliyeed markay dhibaatada ku baday dowladnimada iyo nabadiya iyo horumarsha xilli ilaahay kawaala ilaahay wali ku tawana cadowgan dowladiidka ee ummadan ka habsaday dhibaatooyinka badan ka haaye inuu ilaahay ku gobdo abaaroon iyo dhibaatooyinkuna ilaahay roob iyo caaran inta ilaahay ummadan ka bedeliya ilaahay unku togana waliba laha soomaaliya dhammaanteen meelbe roogda guda iyo dibadaba iyo gaar ahaan reer koonfur galbeed inti koonfur galbeed guda roogan ahaandiya maqanburiba laga hambalyo sanadkan sanadiin ilaahay noolmideesi dhibaatooyinka dalka ku jiraana ilaahay ilaahayina waa helahay midabyoona afmaad iyo roob idinka bedela ummada soomaaliyeed meel kastio roogdeen waliba lahaa walaanyadin dhibaatada ka jiraan hal kaalme tagniile waa lastare caalamkan waliba aan ka baadaya in ummadna dhibaatada iyo dhammaan gurmada dhammaanteed waryaalka soomaaliyeed wayba kaalin weyn ku qaadeenna horumarka dalka uuse ka tallaabsaday sanadkii dhammaaday gaar ahaan waryaalka deegaanada koonfur galbeed ka nool maruse musharax madawiine dalka ina madawiinaga koonfur galbeed muhiimada dalka iyo in layin waryaalka ku hadalay wayba uus eraya waryaalka horey baa lahaa sanadkan cusub ku qayb gala mar walba lanka waryaagaya inay sunaa umadadkidiisa walaala wale horumarsha ee usu umadiska baraarujiya iyona horumarinta usu ku shaqeeya iyo lanka waryaaga mar walbana lagu faday runtii haddana dadaal badan waxaa hageysadeen waryaalka dhibaatooyin badan halanjeysiday waldili walrafaaday waldhaawacay runtii saas dartii anaka ka shaqeeyeen xaaladan dhiiga laga dheero markiiban waliba leh hambalyo leh waryaalka dadaalkiina dadaalka dara ummadana dee in isina xaalada jirta isina socodsiiyaan wal eed eed isinka ku baahaniyo runtiina wali haqabatana dee wala kooba korna taasna waliba leha wariyaalka gaar ahaan hambalyo iyo leh sanadkan sanada ilaahay nabadnideersi kan kheersi alla la sheegay waraysigan gaarka ee madaweynega dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali mudane shariif xasan sheekh aadan idaacadda warsan usc iyo wayba una ku weydiinay hamishay siyaasadeed ee uuse sanadkan damacsinyey madaweynne shariif xasan sheekh aadan usoona baaq dheer andari ummada soomaaliyeed
insha allah biidnlah alkariim ilaahay wali ku tuuganaya sanadkan inta isbedelday un isbedel doonayana ummada soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed waliba aan rajeeyay inay onay sanadkiiyo kheer gawaysaadnagada sanadkii onay hamigi iyo onay aragtidii iyo iyo ku qaban soomaaliya ku guuleysay inay nagata marka insha allah gaar ahaan waliba aan rajeeyay inay doorashadan oo haka isbedelka la sugowaayo inay ilaahay guusheen oo aaninay kursooyinka sareeyo qaranka inaana madaxu nagayo ilaahay ku tuga marka ummada soomaaliya dhammaanteen walibaba ku adsadeeyo inayna gacmiiseen si kastaba sanadkan cusub yaan rajayaan ummado soomaaliyeed intuusa nagada sanad horumar iyo baraaro ka deeraan shabakada warbaahinta warsan qaybiinyae ku qaada doonta in wariyaalshe reedan dhisowka iyo habandhigowka wararka horumarada la xiriira dhino kalena kusimaga madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weyba uu saxafiistay geeka ka qaabilay webdigu dareera dowladda sweden weybaniyo kuwada hadaleedna arrimo badan oyo ku midayin amniga faahfaahinta warkaas weybanin haayasiid cali muuse maxamed atera wafdigan geega xafiis yowse ka qaabili kusimaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya waana wasiirka beero iyo waraabka maxamed xasan fiq iyo weliba iyo ku dareerana dalka sweden kulanka mas-uuliyiinta iyo wada qaadeen iyo weliba yoon ku hadlayna sidii xarumooyin ciidan markaasay ee lanku furi lahayay deegaanada koonfur galbeed kulanka iyo wada qaadeen kusimaa madaxweynaha koonfur galbeed waana wasiirka beero iyo waraabka maxamed xasan fiqe iyo weliba mrs maria oo ay ku dareer dalkii sweden markii kulanshii oo dhammaadee si wadajir iyoon la hadleen saxaafadda onka horeentii weliba goobta ku hadlay kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed waana wasiirka beero iyo waraabka maxamed xasan fiqe walin isu ku warbiye kulankii weliba walyaawelan ku hadalay maantana xafiis lagu soo booqatay iyadiiyo guddiga komitiga oo nabadgelyada annagoo ka wada hadalay arrimo badan oo ku saabsan dhismooyin laga samaynayo saldhigyo maamulkan koonfur galbeed ilaa iyo saddex saldhig oo waaweyn oo laba kun iyo toddobiyo tobanka aan rajeynayna in laga dhiso magaalooyin kala duwan oo south west ku yaalla waxaa micnaha shirka micnaha runtii warbixinno fiican ka dhiibay wasiirka hubka dhigista dhaqancelinta ahna hadda wasiirka kusimaha wasiirka amniga iyo guddigii la socday ka socday wasaaradda baarlamaanka ka socday xagga amniga gudoomiyaha amniga ee baarlamaanka ku-xigeenkiisa muxuu ahaa guddi ka socday muxuu ahaa wasaaradda amniga oo runtii ahaa xiriiryihii dhammaa focal pointiga wasaaradda amniga guul fiican bay micnaha noogu dhammaatay waxaanan mustaqbalka ka codsanaynaa waxaanan codsanay booliskeenna in naloo siiyo tababar intaa ka sarreeya howl intaa ka sarraysa iyo training waxayna noo ballan qaadeen iyadoo saaxiibadeeda kaashan doonto warbixinta ay ka qaaday guddiga waxay u wareejin doontaa dowladaha ay wax la wadaagto waxaana rajaynaynaa insha allahu kariim in la tayeen doono booliska maamulka koonfur galbeed ee shabeellaha hoose baay iyo bokool mustaqbalka dulaarar ka noqdo sidaa darteed maadaama xafiiska nagu soo booqatay waxaan leenahay soo dhowow welcome mrs maria iyana ku dareertay dalkii sweden yaa weliba iyo sheegtay intii mar walba iyo garab teegayin ee dowlad goboleedka koonfur galbeed mardhown iyo bilow doonaan howlo iyo inkatal galan intiyo ku fulyan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya Thank you very much for inviting me. Uh, I am a Swedish police officer and we will be working with the Southwest State Ministries of Security, the President, acting presidents and acting Ministry of Security and also the police on a high level here for enhancing security for the people of Southwest State. Today we have um, discussed in a meeting uh, upcoming renovations. Uh, there is uh, a will to fund from the international community for up to three police stations to renovate to make the communities in the respected areas safer. Thank you.
ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee noo soo jawaabaya ku hadaleena marxaladda weyn ayay ka shaqeeyaan waryaalka soomaaliyeedda faysal dhaah xuseen iyo faafahinta warka ninghaya guddoomiye ku-heenka koowaad urarka saafiyiinta qaranka soomaaliya nasred muxudiin xasan maxamed xusni ee weliba uuse ku warbiyay sanadkan lamada kun iyo tobanmilita dhibaatooyinkii linjaysidii waryaalka soomaaliyeeda
weli liis gareyna sanadkii laha dhaafi ilaa saddex weri oo gudaha wadanka soomaaliya laka dili aanase oo shalhaayeen weriya sagaal oo idaacadda iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed shaqeeyasi oo magaalada caasimadda muqdisho laka dili waqti hamiig ah weli kaloo rajis garaynayna oo dhacdooyinkii daliilka waryaalka linjaysidii weriye abdicasiis oo idaacadda shabeelle ee magaalada muqdisho ku tirsanay weli kaloo kumid ahay dilalkii d sanadkii laha dhaafi colaado ku daraartay magaalada kaalkacyo ee gobolka mudug oo weriyey laka magacaabo mahad rasaas madow ku kadhiiday aan dhimaday sanadkii laha dhaafi runtii inkastoo dilalka saxafiyiinta yaraayeen haddana intii weliba dareeran dilalka walini ayna muruge iyo dhibaato iyo xadgudub eedan weyn marka maadaama sadiidaas weri sanadkii laha dhaafiyo gudaha wadanka soomaaliya siyaabo shalduulanka dili wali erkornaha sanad muruge iyo xanuun badan hayti wali kaloo jaray xarig iyo jirdil iyo xadgudubyo kale oo wariyaasha soomaaliyeed kula kulmayeen gudaha wadanka oo wali rikoor garaynay ilaa lixdan haanu ku badan oo wariyaal ah oo siyaabo shalduulankahiri magaalada caasimadda ee muqdisho iyo magaalooyinka xarumaha maamul goboleedada dalkan ee qaarsho dhinaca kale muxudiin xasan iyo weliba uusa waryaalka soomaaliya usa sheegay intii aan uga wada doonaan tababaro aqoontiya korlanka qaadow haana so aan kuga wada doonaan guda iyo binaankaba war tababare laha dhaafi intii una jarnil ku qabday laakiin qorshaha iyo balaankeena inka jara intii tababara dhiniga gobolada dalka soomaaliya una ka kordhiina dareema korta lan ama hoggaan wal ku yar sanad jara intaas aan hakiin sheegay oo horumare suubi inta kalena wala rajayaana kulley sanadkan cusub intii gobolada dalka soomaaliya ka bilyari doona wariyaal saas oo kale aan diri doona tababaro oo wadamada dalka soomaaliya banaanshey ku ah insha allah marka walina fila doognay intii tacdiidan yaraada doonta kadambeyntii gudoomiye muxudiin xasan maxamed xusni iyo weliba uusan hambalay waryaalka soomaali nairobi rogaan waa inuusan kabaaga intii marwalbiyo qadanka sida sahanyoon isticmaalaan iyo ka dadaalan horumarka runtii hambalyo laha marka hore marka lamaadna weliba faraane dalkun soomaaliya una ka howlgalahayna weliba waa dalkii kengu dalkii unan dhalanayo umadaano ka nool qof kasta oo weri angeeka weliba ku qayb qaadado kore horumarka iyo dibudhiska dibudhiska madaan lahama intii shiida qaado meel eraayis derbiyi dhis laakiin qalin shay iyo buug shay ooba usan isticmaala dhiniga wanaagsan wadanku horumar badan iyo suubiya dhibaatooyinka badan tahta jara yaraadaya marka weli faray oo meel eraayis aan ka horey ka dadaala doognay intii juhdi iyo dadaal badan lakabiyi sidii wadanku dhisma lahay sidii horumarka dareera dadka lantusin lahay dil iyo hirmaan waryaalka soomaaliyeed manyar walina maalin walbiyo ka shaqeeyaana si daljo iyo dadjoba iyo koranka qaadan lahaayeen walow ammaan jona meellan ka ogayna wasiirka shaqadii shaqaale ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya sheegay inti shaqo abuurishii oon sameeyi doonaan dhalinyarada koonfur galbeed oo shaqalaanta haysata faarax xuseen haaji aboonweerow iyo faahfaahinta warkaninhaya
wasaaradda shaqada iyo shaqaalada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maalmooga inka dambeeyan wedi dadaalo ka eedan sidii shaqa abuurislanka suubii faday dhalinyaro badan oo shaqalaanka ee deegaana koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo wasiirka shaqada iyo shaqaalada maamulka koonfur galbeed soomaaliya jaylaani sheekh maxamed oo la hadalay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ayaa sheegay malqobadka wasaaradda sanadkan laha dhaafi oo ayaa ku shaqaystay qeybo badan oo ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya wasiirka yamay ba use sheegay inuu diiwaangeliyeen dhalinyaro badan oo dhakadaayaan jaamacado aanas oo ku shaqeeya doonaan wasaaradda maamulka koonfur galbeed iyo hay-ado ka howlgalow deegaane koonfur galbeed soomaaliya
welina hasee wasaaradda shaqada shaqa shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka la hasiy dadaal badan oo wasaaradaas uu bidi iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed weli ka guulaysan inta dhalinyaradaas un hal afar boqol oo gabdhood hase ahaatee weli xogaa tashwiisho badan iyo barbagaando badan lasoo biyey iyo weli suurtagal waay tahay inta balaantiyadaha ay ku faa'iidaysato shaqa abuurkaas lasoo biyey laha gudbiyo sidanka fudud yani xalinka gudbiyi doonaan tirda un lana yaa noo ballan qaada weli kaloo wasaar jira wasaarada weli yani dadaal badan ka jirtaasi dhalinyaro badan tababarla soo biyey si maaragtay dhalinyarada faraha badan oo badaxka dhammaadohay ama safarada kale ohay oo wadamada shisheeyaha aadohay si la reebo dhalinyaradii oo wadanka kiisho iyo markaasi shaqoon ku helaan shaqadaasi waxa waaye howlbadan yaa ku galnay shaqa abuurkaasay la suubiyaay horta markan ka hore inta ciidadana uliwa jireen samafale oo markaasi skill training yaa suubiyaayaan a jiraan weliba noobada qaadeen ka dhalinyaradaas yani maaragtay skill training ha suubiyaayaan saas haatoo wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalada maamulka koonfur galbeed soomaaliya jaylaani sheekh maxamed ya sheegay inay wasaaraddeeda qorsheeyahay sidii dhalinyaro badan shaqa lanka abuura fadii haanas oo lakashaan hulado doona aqoon iyoonay karta lamaas waliba jirta oo dhihid wasaaraddan waliyadan ka mashquulsanaysee dhalinyarada oo jaamiciyiinta ah inta liisio iyo arurido oo markaasi hay-adaha markii iyo qaadadaayaan shaqaale qaadadaayaan iyo hana ogaysiyaan wasaaraddan ha sheegano markaasi dhalinyaradaasi oo dhan bandhigna taasi weliba ku fiiriyaane engaldina la dhalinyaraa oo koonfur galbeeda oo jaamici oo aqoontii leh garbeesha lakasoo geela dhacmaro lakala lagaada t n dina shaqada labaad wasaaradda iyo gobodoo hayd way way iska hadlaayo kora weliba arrintaan culeys badan yaa saarohayna weliba fadoohayna intii annaga go-aan baarlamaanka in lakadha ka fadoohayna weliba aan hortuuna weliba weli deganaha deegaanka koonfur galbeed ciidaha n g o iska ama international n g o nagadan ama local n g o nagadan oo koonfur galbeed ku shaqeeyayaan ilaa kontomaa ka dhow yihiin marka weli fadaana n g o yadaasi ama u n ka nagadan oo ama u n ka ama international n g o iska ama local n g o iska shaqaalaha iyo qaadaan weli fadaan inta wasaarat ahaan unila socodsiiyaan ulan xubno firfircoon ka darsana diga shaqa qoristooda ka darsana oo markaasi yani indhiina war corruption leeraa wa dhiina fadaana marka intaasoo mila ku shaqaalaysin fadaana dhalinyarada inka dambeyntii wasiir wasaarada badan iyo koonfur galbeed soomaaliya ku jiran qeybya ku hada doona wasaaradoos intii dhalinyarada iyo ku shaqeeyaan kasab way qeyba ku haadayaan horta shaqada lamamnuuca ningatuna guddigan oo lahaa sida service commission ama guddiga qulinta shaqaalaha rayidka waliba shaqadiisa taa anti waa guddi horta madax banaansidiisaba shaqada isaga waliba anu isu qora shaqaalaha dawladda iyo qeybaha oo hay-adaha samafalka oo ku shaqeeya xawmaha dawladda sida masalan cisbitaalka oo kale i c r c a ku shaqeeya hoodaas shaqaalaha marka i c r c oo cisbitaal ku shaqeeyaan qurista wali iskale guddiga qulinta shaqaalaha rayidkaas kule marka iyo weli layihin shuruudasha waa layihin weliba layihin processi waa layihin mayb waa markii lamaad oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo habandha kaasi shaqa abuuris lansuubiya dhalinyarada koonfur galbeed ha ku jeedaan iyadoo la ogiyey ini markii inka horreysay wasaaradda iyo habandhigtay shaqa abuuris lansuubiya dhalinyarada ha ku jeedaan koonfur galbeed soomaaliya oo waana haytii tooya ka fashilanti wayba kororahaya awaadkayo muujiyahayaan dhalinyarada ka shaqeeya sabajaajyada ama mootada sadalugaadayda ee goolgalayaan magaalada baydhaba zaaro sulaymaan mukhtaar iyo faahfaahinta warkaneen hayta awaada waa ku bahaya kureer markii wasaaradda baabuurta dowladda koonfur galbeed iyo raafayt ama gobodow kalakati dhalinyarada bajaajta ku shaqaysadaas kudib markii la sheegay inay dhammaatay saddeedii bilo laku qaaday bil kasta canshuuraad oo qof kasta lagu fado tumishan dollar taasoo iyo ku sheegadan ama dhibaato ka nagati dhalinyarada mid ku mida dhalinyarada bajaajleyta ee geeka shaqada lagu hayri iyo idaacadda warsan ay sheegayen iyo markii hore dhibaatayo ka haayeen ciidamada dowladda oo inti bajaajtiyo hokoran lacag daasad markii la weydii iyo hanjabaad dad injeysidaayeen wayna hadda dhibaato nahan koogu korno ku sheegada hayana wasaaradda baabuurta koonfur galbeed ay shucuurtan saaxabo boqolkiiba boqol eedi eedan ku hunoon waybu haye koonfur galbeed dowladda koonfur galbeed walunigega amni ku haysana male walun ku haysana male sadabilood kubacdi beesina noo qaadahay beesina noo qaadahay meelkii saabsantan lahayna iyaaki ardayda geega gobolka baabalka baradiana bajaadley dantanii qasabti dantanii qasabti may ku xumo haddana dilana linka darahay shalay geega mahayna may qof tuuqu natiijan linka dilahay la walba raadadiis jaadley ka jarma leeg geega laanguna abninin qowdahay ilaahay kusuko majar cadadiyahan wallaahi calaa bajaad geega magaaladan konfutumishan doolaro wayba ka jirtay sideed boqol iyo maazaadow calaa bajatu mishan doolar qaalay dagligaas miirka baxay male awgeeguka geeguninfurmo abashatidan unuku sheeg dhalaan male guddi male walle male haddii saldhigaas jeeyta walwalba si qaldan adan qobsadee wargeegaad abashatidan mir adag haddii si qaldantan ay barkile askarta boolisi bay barkileen al-shabaab ee tumi unuu ku jeeysidaan male dhibaatada muka egshaleediya arrinta bajaajta haddii oo sheegahayaan ee way kala jare in dhalinyarada bajaajta ku shaqaysadaasan dhaafo korno kontaroolada magaalada baydhabo waana laku hor istaago shaqooyinkiiyo tuulada insaado jaran waa ku xukumidda bajaajiaalka oo baaqandiri dowladda koonfur galbeed dowladda koonfur galbeed ka codsadaan hantii rugdhisnin sameyta oo taargiyaan walaamo ardeeda ninyar inta badan baasada oo nooqaada oo noqotaanka oo taargiyaan tulmasaaryaan neesaarta taas koosada lahay way koosadaana inanti aradeeda walaas hatiyani haysta taargeyam simsaareyam aan araday tumishan bir kudib hatana balibay shaqeeyna tumishan bir tumishan bir shaqeeyna tan baas tumishan bir sidii brood baradeed way shaqeeyna wad oo hal brood ibar oo kale halkii brood ibar ka tan waa walka ay weer kaliya shaqeeyna simsaara aan bahay aradeeda isbuun ama sheego bir kaliya waa walka fadhiisi baa sida araa soo mar qaar mootiya fadheedan leey atina wareedaas adoo fadhiilaad tan aradeeda tan simsaara ko weer kaliya tidaraada hayti sida brood ningoy sidii brood bal bal iyo tumin biro kala shaqeeyay inta kala fadhiyay aday bogda maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan oo ee maamulaha wasaaradda baabuurta irkii dhulka ee degmada baydhabo qaybta diiwaangelinta yaa idaacadda warsamooy war kuwa diiday awaadkun inta badan lagu sheegadahay wasaaradda baabuurta marka muhiimadda geeka bajaajiyaalka lan raafahay raafo hata geeka inta meelijeeyo meelle ka harayo problem lakusheeno mee laakiin waa wala jare shuruucda iyoonay nidaamaho broses hordhaangnin jari oo qaab kasta una kuwada shaqeeyani sida meelaraay saddex bilood wala raa jira oo canshuuraad ah qaab kasta lanku qaadaya jira mawii problemo kale hata dhabaata una bulshada insheenan ama qaabka insheeganan male un eeda lan katiirsan yool ogi dhibaatooyinkii waxyaalaha bajaajka iyaba isku badan ma ogi bulshada eedanka edeega hayta waa problem hata un dhayajnajeeja ku sheenan male maadaama qaabkaas iyo nidaamkaas processa had dawliya systematic government ahaan lay ka shaqeeyahayna male hatwal problem un sheegahayna male maya ma ee sanadii dhammaaday shileedii waliba waha tusaale ahaan waliba hata bali tumay lamaad ku dhammaatay sideedii bilood bali sagaalaad hambilaawatiya ku dhammaatay hatana sanadkii koowaad bilaawshii waliba xaqan weeldhadeen intiyo qaadadan hatana saddex biloodligi kaleo bali saddexaad hatana ka eg iyo hatana xaqan weeldhadeen qaabkaas leylan ku qaadahay wasaaradda baabuurta dowlad goboleedka koonfur galbeed kumida wasaarado dhaqaalo fara badan hakugalow bulshada gaar ahaan baabuurta magaalada baydhabo haddana ma muuqato beesidaasi ay fara badan oo meelo ka baxa hayto waynan taasdeer wasaaradda baabuurto iyo wayaan dhisme jidkii wasaaradda hormaraayo markiisu roobkoy iyo dhiigii urmaro korna jidkaasay dhino kalena baabuureyda ka howlgalayaan jidadka shabeellada hoose iyo geegweybayo degmada afkooda ka sameeyana banaanbaxay ugu ka awaadayaan marowka jidadka shabeellada hoose axmed abuukar sabriye iyo warkan afgooyanin ku dari inta badan gaadiidleyda ka howlgasha wadooyinka isku xira deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolkan shabeellaha hoose ayaa waxa ay cawasho ay ka keenaan rag ku labisan dareyska ciidamada dowladda soomaaliya oo wadooyinkaas fadhiya islamarkaana ay u yaalaan jidgooyooyin sharci dara ah ayna ku dhibaateeyaan gaadiidleyda ka howlgasha deegaanada shabeellaha hoose ka tirsan waxaana gaadiidleydu ay sheegeen in dhibaatooyinka ugu weyn ee ay kala kulmaan raggaasi ay ka mid yihiin dhaca iyo jirdilka ay markaasi kula kacaan iyadoo taasi ay jirto ayaa waxaa maanta gaadiidleyda ka howlgasha deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxa ay soo qabanqaabiyeen banaanbax ay kaga soo horjeedaan isbaarooyinka sharci darada ah ee ay sheegeen inay yaalaan wadooyinka ka tirsan shabeellaha hoose waxaana banaanbaxan soo qabanqaabiyey guddiga gaadiidleyda degmada afgooye qaar ka tirsan gaadiidleyda ka howlgala deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolkan shabeellaha hoose islamarkaana dhibaatooyinka kala kulma raggaasi ku labisan dareeska ciidamada dowladda soomaaliya oo ay jidgooyooyinka u yaalaan oo la hadlay idaacadda warsan ayaa waxa ay sheegeen in maanta ay usoo banaanbaxeen sidii wax loogu qaban lahaa raggaasi ku labisan dareeska ciidamada dowladda soomaaliya oo dhibaatooyinka u geysta waxaana ay sheegeen in laga bilaabo maanta ilaa maa laga xaliyo jidgooyooyinkaas yaalla wadooyinka ka tirsan shabeellaha hoose ay wadi doonaan dibadbaxyada ayna maanta sameeyeen shaqo joojin banaanbaxaan waxaan u dhignaa waxay tahay waa caqabado ayaan la kulmnay haddaan nahay baabuureydii degmadii afgoy ka shaqaynayso wadadan walaweyn waa aadi weyna baabuurkiina waa wada xaraynay gebiga waxaa u sababa isbaaro joogto ah isbaaro lasoo kordhiyey oo wax nagala hadlaayo iyo wax wax naga taraayo iyo wax wax naga qabanayo aana u jeedin anaka niman dharka minatariga un wata oo dawlad isku sheegaya ayaa meesha dhowr sar isbaaro rag badan oo adiga gaadiidleyda ka mid ah naga wada sareeyo anaga baabureediyaan nahay kulli waa u dhannaha banaanbaxan in ilaa ay waddadaas laga safeeyo caalamka ilaa meel kastana waa un wargelinayna hadduu ila yidhahdo waxaa ka mid ah lacag haddii lagu weydii lahay waxbayba noo ahaaleen niib garaaca lagugu dara a b c-gaaga fur meel looga fakanayo mala marka haa jidkiisa waa laga marwaay lacag dabalaa ku bixiyso haa balaan baxaa dhigeen baabuureedaan inaa waaye jidkii bilaan marnaan laanahay xabashaa muujin waa meeshii waa wax waa naga kaway baabuurta qaar waa la xareeyey qaarkii hadda xoogo wax iska dhigaa balaanta yeelan haa dariis dawladaana lagu dhaceeya dhinaca kale gudoomiyaha guddiga gaadiidleyda degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose axmed cali yuusuf oo isna la hadlay idaacadda warsan ayaa waxa uu sheegay in marar badan ay cabasho u gudbiyeen maamulka degmada afgooye oo ku saabsan isbaarooyinka kusoo badanaya wadooyinka shabeellaha hoose ka tirsan hase yeeshee waxba aysan ka qaban isagoona ugu baaqay dowladda soomaaliya in arrintan lasoo farageliyo oo ay wax ka qabtaan isbaarooyinka kusoo badanaya wadooyinka shabeellaha hoose ka tirsan islamarkaana kuwa sharci daro ah maamulka afgo walaalo walaalo waa la sameynay dhibaatooyinkiisa boqol jeer aan u sheegnay wax wiil ka qaban waayo ma garan maamulka degmada iyo dowladan waxaan kacsan lahaa inay insha allah si degdeg wax loola qabta inay marka laga soo tago cabashada gaadiidleyda ka howlgasha deegaanada ka tirsan shabeellaha hoose oo ay ka keeneen raggan ku labisan dareeska ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxaa haddana jira cabashooyin kale oo ay dadka shacabka ah oo si caadi ah u isticmaalo waddooyinkaas ay ka keeneen raggaasi iyagoo ka cabanaya in ay dhacaan islamarkaana ay u sii raaciyaan jirdil axmed abuukar sabriye idaacadda warsan afgoy xildhibaanada manka ka hor ee baarlamaanka soomaaliya la sheegay in tiong hela doogna haqsho sideed bilood ee aan ka horreeyay sanadkan labada kun tomiyo todobada bishaar bayo mukhtaar iyo faahfaahinta warkan dhugun sidgaalning haya wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya waqtiga kiishay dhammaaday maxamed aadam ibraahim fargeeti iyo sheegay in baarlamaanka amanka sare iyo walxaquuqeenka la hayna miisaaniyadda dowladda sideeda bilooda taa dareerta wasiirka maaliyadda iyo sheegay in miisaaniyaddii sanadka labada kun tomiyo inay litee laku shagay sideeda bilooda taa dareerta labada kun tomiyo inay toddobada geedka kow ete manka aqalka sare ee dalka iyo oonka lahayn walxaquuqa miisaaniyadda weliba uuse sheegaya in manka sare iyo oonka jarna miisaaniyadda dalka maadaama atilailaa kordhiya weliba uusasaas oo kale xusay wasiirka fargeti in xukuumadda iyada ku shagaya doontay miisaaniyaddii horeytii oon si xiyan baarlamaanka waqtihii dhammaaday iyoo laka dhagama doonaa si sharciga uu qabo xukuumaddu waxay ku shaqaynaysaa laba kun iyo lix iyo toban miisaaniyaddii uu baarlamaanka hore u ansixiyey ayay ku shaqayn doontaa saddexda bilood oo soo socda macnaheeda wuxuu yahay inaan isbeddel lagu dari karin waxaana meesha ka baxaya aqalka sare oo hadda la magacaabay inuusan xuquuqdiisa hadda meesha aysan ku jirin marka waddanka wuxuu ku shaqayn doonaa laba kun iyo lix iyo toban miisaaniyaddii baarlamaanka uu hore u ansixiyey ayuu saddexda bilood soo socda uu ku shaqayn doonaa xildhibaanada manka sare ee sanadkan cusub ee soomaaliya iyo weliba baarlamaanka ayayna haana lunkufadhintiyo meel maryaan miisaaniddii oo ka sheegaya doonaan welina arrintan yeeda saameyn weyn kuweel lada doontay baarlamaanka cusub ee soomaaliya maadaama sideeda bilood ay taa dareer walmashaar ayoon la hayna meel warkaasi uu ku yahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dowladda kenya ciidamo jeyti xuduudiya la wadaagasa dalka soomaaliya haana soo la qorsheeyaa intiiu adkayaan ammaankii dhaqdhaqaaqyada xuduudo lamada dala ciidamadiisaas oo kale la jeeyay gobolka waqooyi ee dalka kenya oo muddooyinkiina dambeeyan ku teeganayaan oobse la xiriira weeraro shabaab iyo ku jeysnaan magaalada mandheer iyo magaalooyinka kale saraakiil ku tirsan dowladda kenya warbaahinta in sheegan intila ku obsadahay weeraro shabaab sanadka cusub intila ka guda jar iyo ku jeysnaan gudo dalkaas kenya saraakiil waybayo sheegan antigu hayan hog ammaan oo ku saabsan weerarada shabaab iyo qorshayahan antigu ku jeysnaan magaalooyinka yaala gobolka waqooyi bariya dalka kenya ciidamada cusub ee dhajeeyay xuduuda soomaaliya kenya iyo adkaeyo doonaan ammaanka dhinaca xuduuda sanala dareer waryaabo ku bahow i hanhagalayaan gudo dalka kenya sida saraakiil layoo sheegahayaan al-shabaab iyo tan i sanadkii lamada kuntumikoodii weeraro shal duwan ku jeeysadeen guda dalka kenya baana weerarada laga xasuusado doono ku mid ee weerarkii jaamacadda gaariso ku dhiyey weerarkii dhismo ganacsiga ee westgate ay weeraro ku dhiyeen gobolka waqooyi bari kenya oo dad badan ka dhammadeen ku dhawaad soddon iyo shan qof iyo ka dhamatay weerar ku dhiyey baarla kabaashalay oo ka yaala magaalada istaanbul ee dalka turkiga sidii oo sheega hayaan ama siduusa sheegay guddoomiyaga magaalada istaanbul dadka ka dhammaday baarkan waybaa ka jaray ko ku mid saraakiila ciidamada booliska waybaana weerar kale ka tilmaamay ku haayi ku argagixisa saasoo kale ku dhawaad afartan kale iyo ka dhaawameen weerarkan ku dhihi baarka rene ee magaalada istaanbul ee dalka turkiga baarkan ayaa ka yaalay dhinaga yurub ee magaalada istaanbul maadaama magaalada aasiya iyo yurub aan shal qaybsanta meelo weerarka usakudhi iyo waybaa ka kulmaayay dad badan oo jaleediyo turken hayna maadaama usahayi barwin waybana seeda jaray dada janibe wayba saasoo kale baaritaana lagahaye sida qaabkan dhihi weerarkana aan ka dambeyntiina golo ammaanka ee qaramada midoobay ee iska raxeen aba joojintii iyo ha ku shaqeeyeen dowlada ruushka ee turkiga ee lagu dhaqangeliyay suuriya wayba saasoo kale iyo taageerena golo anti lasii wada geedeen dareerowka siyaasadeed iyo wadahadalada mucaaradkii dowlada suuriya wayba la qorsheeya anti wadahadalada la bilaabo bilo janawari ee sanadkan cusub ee lamada kuntum iyo todobada saasoo kale golo ammaanka waybayo qorsheeye hananti laasara horjoogayaal ilaaliyo habajoojinta hadda la deere olaada dalka suuriya oo muddo sanada ee hajarsati iyo hadda muuqatantiyo onka yaraan la dhamaay dagaalkii xalab ku dareere dowlada ruushka iyo turkigai wadan dhexdhexaadin iyo jawi cusub oo niskasheenow mucaaradkii dowladda warkii isinkula dareertan dhigoonsidayaal hamiinamaadin idaacadda warsaga ee magaalada baydhaban tani deege warkana noloshuur ismaaciil axmed eysin la dareer siyaasi saalaxna farsameeyay dhigoonsiyaalna alaalanak warkan dhaafa warsan raadiyo dotcom warbaahinta koonfur galbeed yareedan ku fiirsada koraan way banaan mahadnaga ee saabtay warka oo kala qayb qaatay dhugunsudyaalisina kama hasintayn dhugunsudowkii wararkii barnaamijyada ku bahow idaacadda warsan ee magaalada baydhaba